bartamaha magaalada glasgow ee mandaqada scotland waa magaalo si qurux badan u dhisan dadka suuqan ka adeeganaya marka aad eegto waad dareemaysaa in bulshada madow ay ku yar tahay magaaladan glasgow iyo guud ahaanba mandaqada scotland tobankii qof haddii aad weydiiso magaca yuusuf xamse ilaa saddex inay gartaan ayay u dhowdahay bil ka hor inaanay cidibo garan ayay u dhoweyd sidaasi oo ay tahay xamse yuusuf waxa uu si rasmi ah u noqday wasiirka koowaad ee mandaqada scotland waxa uu ka soo jeeda aqoomiyadda bakistan waana muslim ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa hindiya xogayaha arrimaha gudaha ee britain waa gabadh asal ahaan ka soo jeeda hindiya duqa magaalada london isna asal ahaan waa bakistani ha ka soo jeeda aqoomiyadahaas laakiin dhammaantood waxa ay ku dhasheen boqortooyada ingiriiska haddii ay telefoon ku hadlayaan oo aan muuqaalkooda kuu muuqan ma garan kartid in ay yihiin dadka aan caddayn ee dalkan ku dhaqan haddaba sawir nooc ma ah ayay bixinaysaa in mas-uuliyiintaasi aan ahayn dadka caddaanka ah ay dal yurub ku yaalla jagooyinkaasi ka qabtaan su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain cabdi xaafid sawirka ay bixinayso arrinkan waxaa weeye in ingiriiska ama u k uu gaaray bisayl siyaasadeed oo aanan horay loo arag waxaa weeye maraykanka ayaa ka dhacday labadii kun iyo sideedda madaxweynihii ugu horreeyey ee madow in barack obama loo doorto wixii ka dambeeyey waa haddana ingiriiska oo rishi sunaag uu ka yahay ra-iisul wasaare iyo xamse yuusuf oo isagana ka ah wasiirka koowaad scotland loo doortay haddaba waxay tusinaysaa dulqaad iyo bisayl siyaasadeed iyo in la gaaray in cid walba oo kartideeda muujiso hogaamineed in ay fursad heli karto haddii ay dadaasho waa arrin markaa boogaadin mudan laakiin waxaa jirtaa labadan hogaamiyeba hadday noqoto ingiriiska ama u k guud ahaan rishi sunak waxaa soo doortay xisbigiisa conservativeka ama ama muxaafidka ah ma aha mid cod dadweyne ku yimid wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga sidoo kale xamse yuusufna wuxuu ku yimid codka xubnaha xisbiga scottish national party ee scotland aqlabiyadda ka haysto haddaba waxaa la tijaabin doonaa in ay siyaasadooda ka gadi karaan maxay aheeday dadweynaha oo doorasho kusoo guuleysan karaan oo codka dadka ay soo heli karaan ayaga oo xisbigooda hogaaminayo taa way dhiman tahay markii doorasho la gaaro ayaana la ogaan doonaa ingiriisku waxa uu ku faani karaa inuu horumar ka sameeyey isdhexgalka bulshada saami qaybsiga waxa kale oo ay britain ku faani kartaa inay awoodaha ugu sarreeya gacanta ku hayaan dad aan caddaan ahayn dadka laga tirada badan yahay xeeldheerayaasha taariikhda ayaa iyaguna ku doodi kara in badan ay britain adduunka meelo badan awood ku haysatay deyntiina ay bixinayso dhinaca kale haddii la iska taagana maadaama oo boqortooyada ingiriisku ahaa gumaysi fiday way ka dulqaad badan yihiin yurubta kale iyo reer galbeedkaba scotland marka loo eego england dadka madow ee ku nooli aad ayay uga tiro yar yihiin kuwa ku nool england waxaana la odhan karaa isdhexgalka bulshadu lama mid aha waa sidee haddaba dareenka bulshada ku nool mandaqadaasi ee ku aadaan wasiirka koowaad ee xamse yuusuf maxamed ibraahim herari oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada glasgow ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdixaafidow dadka madooga ah ee scotland waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba afar taasoo ay u badan yihiin asiyaanku dadka madowga ahina way soo dhoweeyeen doorashada xamse yuusuf ee loogu doortay wasiirka koowaad ee scotland waa arin muhiim ah in markii ugu horeysay meel ka mid ah yurub uu madax ka noqdo dowladda qof muslin ahi oo madowey muuqaal ahaanna waa arin muhiima inkastoo ay de cunsuriyadu sidii hore ka yar tahay dowladda scotlandna ay qaaday tallaabooyin muhiima oo haddana cunsuriyada dadka lagu hayo dadka madowgahi way jirtaa oo dee waa tii labada kun iyo koob iyo labaatankii xamse yuusuf uu sheegay in inantiisa yaree camal oo wakhtigaas laba jir ahayd boos iskuul loogu diiday magaceedoo muslin ahaa aawadeed taasoo ay qoyska xamse yuusuf ku xaqiiqsadeen kadib markii ay xaaskiisu intay magac caddaan sheegatay ay iskuulkii wacday oo afar iyo labaatan saacadood gudaheedna ilmahoodii yaraa lagu siiyey boos iskuulkaas dadka laga tirada badan yahay ee britain ku nool qaarkood waxay aaminsan yihiin in marka mas-uul ka soo jeeda jaaliyadaha dalka ku yar loo doorto xil sare ay isku dayaan inay caddeeyaan inay jagooyinkaasi u qalmaan isa soo saaraan raallina geliyaan bulshada dalka leh ee u badan mararka qaarkoodna waxaaba kor u kaca weerarada loo geysto dadka madow waa kan maxamed xasan dable cabdi xaafid waa dhab sidaad sheegtay dadka laga tira badan yahay marka ay xil sare qabtaan waxay ku dadaalaan in ay ismuujiyaan ooy dheereeyaan kana dheereeyaanba muxuu ahaay bulshadii ballaarneyd ay ka dheereeyaan si ay u raaligeliyaan una tusiyaan iskuna muujiyaan looguna qanco in ay shaqadii sidii la rabay u qabanayaan taana waxay dhexalsiisaa in ay ku dhacaan dabin ay ku dhacaan oo ay noqdaan kuwa mataqaanaa u ololeeyo nidaamka xagjirnimada iyo axsaabta midigta sida ka dhacday u k ra-iisul wasaare rishi sunak iyo wasiiradda arrimaha gudaha swala braverman oo labadaba asalkoodii kasoo jeeda muxuu ahaaye soo galooti ah waxay mataqaanaa yani ama ay dhaleen waalidiin soo galooti ah waxay ku dadaaleen in ay nidaam qallafsan ay kula dhaqmaan muxuu ahaaye siyaasadda soo galootiga ah arrinkaasoo aada loogala yeeban yahay dalkan ingiriiska ah una danaynayso axsaabta midigta ah marka la eego dhanka kale marka waa dhici karaysaa inay xiisadda ka dhexayso dadka laga tirada badan yahay iyo bulshada ballaaran ay kor u kacdo cunsuriyad ay dhacdo laga yaabo in waxyeelin loo geysto dadka laga tira badan yahay si kasta oo ay tahay marka loo eego britain dalalka kale ee galbeedka waxaa la odhan karaa inay kaga dheeraysay isdhexgalka bulshada iyo inay tagooyin sare dalka ka qabtaan dad aan asal ahaan wadankan ku abtirsan kuraasidani waxa kale oo ay dhiirigelin u noqon kartaa dhalinyarada madow iyo dadka laga tirada badan yahay inay heerkaasi gaari karaan haddii ay dadaalaan waxayana xasuus mudan in markii ugu horeysay qoyska reer boqor ee ingiriisku ay la xidhiideen gabadh madow boqortooyada ingiriisku adduunka meelo badan ayay xukumi jirtay inay u dulqaataan ama ka dabacsanaadaan wadamada kale ee yurubna waxaa loo aaneyn karaa arinkaasi cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london